إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن بسم illaahi araxmaan araxiim asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegaystayaal kusoo dhowaada warka subaxnimo ee idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay weeraray ciidamada itoobiya iyo kuwa kenya ee duulaanka ku jooga dalka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa soo bandhigtay sawirrada askartii ay kulaysay deegaanka camaare ee gobolka mudug iyo hubkii ay ka furatay qayb ka mid ahna dawaa dadka looga digayo in ay ka qayb qaataan doorashooyinka ayaa looga hadlay halka ay dimuquraadiyaddu uga timid bulshada muslimka ah ee soomaaliyeed masjid ku yaalla xaafad ka tirsan magaalada hargeysa ayaa dab la qabadsiiyey iyadoona ay isu soo tarayaan falalka diinnaceybka ah ee ka jira halkaas kiniisadaha reer galbeedka ayaa dhaqaalo fara badan ku bixinaya sidii ay soomaalida uga saari lahaayeen diinta islaamka ehelada dadkii ay dhowaan xasuuqeen ciidamada ugandha ayaa mar kale isku soo bax ka dhigay magaalada muqdisho nin madax ka ah ee adsafdoon oo ku taalla magaalada muqdisho ayaa sheegay in dowladda federaalka ay qabsan doonto sidii ku dhacday jawaasiistii reer afghanistaan haddii ay shisheeyuhu dalka isaga baxaan warka dibaddana weerar ayaa lagu qaaday safaaradda faransiiska uu ku leeyahay waddanka tanzaniya u diyaar garooba qodobadaas oo faahfaahsan
إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن warkii oo fidsan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay weeraray ciidamada itoobiya iyo kuwa kenya ee duulaanka ku jooga dalka dhanka kalena xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa soo bandhigtay sawirrada askartii ay kulaysay deegaanka camaare ee gobolka mudug iyo hubkii ay ka furatay wararkaas oo dhan waxaa inoo faahfaahinaya cabdulaahi yaasiin jaamaca soomaali ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa xalay waxay weerar ku ekeeyeen ciidamada kenya ee ku sugan deegaan xeebeedka kudhaah ee gobolka jubbada hoose weerarkan ayaa muddo halkaasi ka socday iyadoo ay xusid mudan tahay in habeenadii tegana sidaan oo kale kenyaatiga halkaa ku sugani ay weeraro ula kulmayeen isla gobolka jubbada hoose ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin xalay waxa ay beegsadeen ciidamada kenya ee fariisanka kuleh deegaanka hoosingow in muddo ayuu halkaasi dagaalka labada dhinac dhex maray ka soconayay dhanka gobolka bakool ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin waxa ay weerareen ciidamada etoobiya ee ku sugan degmada waajida itoobiyaanka ayaa jihooyin kala duwan laga weeraray waxaana la maqlayay hubka labada dhinac ay isweydaarsanayeen wixii khasaare halka itoobiyaan ku gaaray faahfaahindeedii kama aynaan helin dhanka gobolka baay xalay weerar ayaa wuxuu ka dhacay magaalada baydhabo ciidamo ka tirsan kuwa maamulka koonfur galbeed oo ku sugan suuqa xoolaha ee magaalada baydhabo ayaa waxay la kulmeen weerar kaga yimiday dhanka xarakada shabaabul mujaahidiin falqal xoogla ayaa wuxuu soo wajahay madaxda iyo xubnaha kale ee maamulka koonfur galbeed ee ku sugan magaalada baydhabo iyadoo qof waliba uu ka baqayay in asiga lasoo weerari doono dhanka gobolka shabeellaha hoose xalay waxaa ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin ay weerareen saldhigga ciidamada uganda ay ku leeyihiin deegaanka shalaambood ee duleedka magaalada marka geeska kale xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa waxa ay soo bandhigtay sawirada askartii ay doraad ku laysay deegaanka camaara ee gobolka mudug iyo weliba hubkii iyo gaadiidkii ay qabsatay intii sawirada aan lasoo bandhigin war ka soo baxay dhanka xarakada shabaabul mujaahidiin waxaa lagu sheegay in dagaalka lagu dilay soddon iyo shan askari oo ka tirsanaa dowladda federaalka iyo maamul goboleedka galmudug siddeed iyo toban gaari oo kuwa dagaalka oo qaarkood qoryo ku rakiban yihiin iyo saanad kale oo ciidanna ay la wareegtay sawirada ayaa waxay muujinayaan ciidamada dowladda federaalka oo gangamboon amase afgembi u yaala halkii lagu dagaalamay islamarkaasina dhiiggii ka baxay iyo caradu jirkooda iskula dhegeen midadka ayaa waxay ahaayeen kuwo aada u foolxumo badan waxaana rasaasta xarakada shabaabul mujaahidiin ciidamadeedu ridayeen ay ka haleeshay meelo halis ah sida afka dhuunta madaxa iyo meelo kale intaba sidoo kale sawirada waxaa ka muuqanaya gadiidka xarakada shabaabul mujaahidiin ay dagaalkaasi ku milkisay amaba kula wareegtay gaadiidka waxaa ku jira nooca abdibilayaasha loo yaqaano oo aada u qurxo badan islamarkaana qoryaha dhashiika ay ku rakiban yihiin gaadiidka waxaa ka mid a qaar uu leeyahay madaxweynaha maamulka galmudug axmed cabdi kaariya qoorqoor sidoo kale gaadiidka waxaa ku jira nooca waaweyn ee ciidamadu ay isticmaalaan waxaa la arkayaa rasaas fara badan oo ciidamadu ay wateen kuwaasoo xarakada shabaabul mujaahidiin iminka ay gacanta ku hayso sawiradan ayaa waxaa lagu faafiyey internetka waxaanay argagax geliyeen madaxda dowladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada iyo saraakiisha ciidamada iyadoo ciidamada fariisimaha ku sugan ay ka baqayaan in sida ciidamadan oo kale loo soo weeraro iyagana cagta la mariyo islamarkaana waxay haystaan laga qaato dowladda federaalka iyo maamul goboleedka galmudug ayaa waxay isku dayayeen inay inkiraan wixii ka dhacay deegaanka camaaro iyagoo sheegaya in ciidamadoodu ay iska caabiyeen xarakada shabaab ulmujaahidiin islamarkaana wax khasaare oo dhankooda soo gaara aanay jirin iminkase waxaa la arkayaa ciidamadooda oo la laayay oo qaarkood afka ciidda kula jiraan iyo hubkoodii iyo gaadiidkoodii oo kasoo muuqanaya gacanta xarakada shabaab ulmujaahidiin qayb ka mid ahna dawaa dadka looga digayo in ay ka qayb qaataan doorashooyinka ayaa looga hadlay halka ay dimuqraadiyaddu uga timid bulshada muslimka ah ee soomaaliyeed faahfaahinta warkaas waxa ay noola diyaaray wariyaheyna cali aadan iyadoo maalmihii lasoo dhaafay si isdabajoog ah ay walaayaadka islaamiga ah uga dhacayeen nadaad sharci ah oo looga digayay doorashooyinka la qorshaynayo in dalka laga qabta ayaa mid ka mid ah nadaadkaas waxay ka dhacday degmada jamaame ee gobolka jubbada hoose sheekh jaamac cabdisalaan oo ka mid ahaa culimada diinta islaamka ayaa ka hadlay dimuqraadiyadda iyo halka ay ka soo askuntay maxaa doorashada doorashooyinkan waad la socotaan waa dimuqraadiyad iyo ibaaxiyad iyo ilxaad weeye waxa lacagta lagu bixinaya laguna qaadanaya xaggee inaga soo gasho mabda odhanaya ilaahay waa la caayi karaa nebiga waa la caayi karaa diinta waa la caayi karaa waana laga bixi karaa qofkuna xor weeye mabda' noocaasa see dalkeenna ugu ogolaanay raalli ugu noqonay ma waynaan muslim ahayn dimuqraadiya waa xuriya can illaahi wa can iddiin qofku inuu xor yahay weye ma aqbali karnaa ma addooman ilaahay baana mase xor baana maxaa reer galbeed iyo annaga isu mabda naga dhigay mabda reer galbeed ma qaadan karnaa annagoo muslima isaga oo sii hadlayey ayaa waxa uu sheegay xukunka shareecada islaamka ay ka qabto dimuqraadiyadda iyo dadka u ololeeya salaadiintan waa ordaysaa waa soo saxiixaysaa hebel baan dooranay isagaa sharciga noo dejinaya halowna masaajidka safkana lagu tukanaya inta koofi dheer soo qaad say isu keenayaa warkaas warkaas isma keenayo sharci dejinta ilaah baa le in ilxukmu hin ilaa lilah walaa yushriku fii xukmihi axadan ilaahay xukmiisa cidna lama wadaajiyo hal kelima waxaa la yidhi gaalo haddaa ku adeecdaan hal masalo gaalaa timi waa masalada gawraca way yidhaahdeen ma waxaad leedihin muslimiinay neefka ilaahay gawracayna waa waa bakti kaa idinku gawracdeenna waa xalaal ma idinkaa ilaahay ka wanaagsan shubhada noocaas oo beentaa bay soo jeediyeen gaaladii reer marka ilaahay wuxuu yidhi haddaad ku adeecdaan wain adactumuuhum hee inakum lamushrikuun kafara ayaa timi ugu dambayntii sheekh jaamac ayaa sheegay mabaadiida ay ku dhisan tahay dimuqraadiyadda mabda'a ilxaadka ah ilaah ma jiro dadku xukunka ayagaa iska leh laba masalay ku dhisan tahay dimuqraadiyadda dadku asalkiisiiba ama dixirigu ahaa badda kasoo biyo qurmay ka dhashay marka waa tadawuro daanyar iyo wax u samo kuwana waxay leeyihin waa isla shuuciyadda iyo gaalada reer galbeedka dadku wuxuu ahaa xawayaan duur buu ahaa ugaartoo kaleu ahaa waa qaawanaa ragga iyo dumarku waa sida ugaartaa loo daaqi jiray usra qoys ma jirine waa la isfulfuli jiray waana la qaawanaa caleenta la cuni jira duurkaa lagu noolaa markii dambe beer baa la bartay marka waa la isku xadgudbay beertan anaa la iidaa iyo kugu dayn mahayo waa wada leenahay nidaam bay samaysteen dowladnimo iyo waxaas kala celiya kadibna arrintii waxay isu rogtay dowladdii inay kibirtay oo tiri ninkii boqorka aha wiil ilaah baana anaaba ilaah halay sujuudo waa kibreen boqorradii xukunka ha laga qaado ciddii lahayd ha loo celiyo yaa leh xukunka yaa la awalba sameeyey shacbiga soo maha ilxaadkaasi ku salaysanta wilaayaadka islaamiga ah ayaa habeenadii lasoo dhaafay waxaa si xidhiir ah uga dhacayay nadaad sharci ah kuwaas oo looga digayay doorashooyinka la rabo in dalka laga qabto masjid ku yaalla xaafad ka tirsan magaalada hargeysa ayaa dab la qabadsiiyey iyadoona ay isa soo tarayaan falalka diinaceybka ah ee ka jira halkaas dhanka kalena kiniisadaha reer galbeedka ayaa dhaqaalo fara badan ku bixinaya sidii ay soomaalida uga saari lahaayeen diinta islaamka wararkaas oo dhan waxaa inoo faahfaahinayay zakariya cumar iyadoo dhowaanahan bay taagneed hadalhaynta ku aadan dhaqanxumada iyo fasaadka kusii kordhaya deegaanada uu ka taliyo maamulka somalilan islamarkaana ay soo baxayeen falcelinno kala duwan oo ay muujinayeen qaar ka mid a dadka muslimiinta ah ee ku nool deegaanada uu ka arrimiyo maamulkaasi ayaa sidoo kale waxaa la soo sheegayaa in la gubay masjid ku yaala deegaanka abaarso halkaas oo uu ku yaallo iskuul lagu faafiyo kiristanka haddaba qaar ka mid ah dadka deegaanka abaarso oo ka qaybgalay baktiinta ama daminta masjidkan xilligii uu gubanayay ayaa uga waramay warbaahinta siday wax u dhaceen waxaan arkay masaajidkan uu gubanaya ololaya kadib waanu soo yaacnay adu masaajidkii waanu baktiinay ilaa kiin gubtay masaajidka kama warrami karno weli alaana lama hayo salaaddii cishaayo kabacdi masaajidka markii salaaddii cishaayo laga soo dareeray baa masaajidka la gubay saddexda albaab oo loo xidhay inuu masaajidku rusho baa loogu talagalay markaa annaga iyo inankaa kale halkan kaga soo yaacnay masaajidka waanu baktiinay saddex boqol oo ardayba wax ka dhiganayay masaajidka horta waxaan ka waxaan ka mid ahay dhalinyarada ee magaalada horta markii uu masjidka gubanayay waanu waanu joognay dadkii baktiyayna waanu ka mid ahayn horta masjidku weli alaalaale cid gubtay cid sheegi kartaa ma jirto de horta waa beydkii ilaahayo dee qofkii gubay horta qofkaasi qof dee bili-aadanba ma haban oo dhan kalena dhanka kale haweenay qayb ka ahayd urur haween ah oo ay soo dhiseen hay-adaha shisheeyaha islamarkaana ka soo shaqaysay deegaanada maamulka somalilan ayaa waxa ay ka warantay dhacdo ay la kulantay iyadoona sidoo kale ka warbixisay ururkan haweenka ah oo ay ka mid ahayd cidda dhistay islamarkaana bixinaysay maalgelintiisa marka waxaa jiray arin arinkan arin nala kulmay baa jiray aniga ila kulmay si gaara ooana markaa aqoon u lahayn inay dhici karto arrinkaasi wuxuu ahaa urur jira oo la aqoonsan yahay baanu ahaynoo ururo badan iyo ururku wuxuu ahaa urur haween ah oo soomaali ah oo naloo dhisay waxaana maalgelinayay urur kale oo action la yidhahdo action group oo haweenka africa ku midaysan yihiin baana ayaana soo dhisay annaga un-ta waana aqoonsatay wadamo badanna waana looga soo warceliyey inaa nala aqoonsaday marka de macaamil iyo shaqaanu haynay maogta shaqooyinkii marka anigu waxaan ahaa qof dee saameyn ku leh oo guddoomiye ku-xigeen baan ka ahaa weliba guddoomiyaha ayagu ay dhoofdhoofi jirtay inta badan aniga ayaa dadka maaragtay qaabili jiray sidoo kale haweenaydan oo sii hadlaysay ayaa waxa ay sheegtay lacagaha lagu bixiyo gaalaysiinta ama kirishtaamaynta ummadda soomaaliyeed iyo ujeedka loo bixinayo lacagahaasi marka lacagta iminka aanu haynaana waxa weeyaan lacagta iminka aan haynaa akoonka ugu jirtaana waa malyan iyo shan boqol oo kun oo dollar marka sawirada iyo howlaha aad keento waxaan soo dayn doonaa malyanka dhismaha iyo hawsha marka ay bilaabanto lacagtana waa la uruurinaya kiniisadaha ayaa uruurinaya marka kiniisadaha anigu haddaan gabadhaani la hadlaysahay waxaan ka shaqeeyaa kiniisad weliba waxaan ka ahay xoghayn baan ka ahay jadwalka aan hayaana waxa weeyaan bay tiri ee anigu horteeda yaalla ee saxeixa laga qaadayna waxa weeye boqolkiiba konton in soomaalida la gaalaysiiyo weliba dood fara badan oo kiniisadaha dhex martay waxaa laysla soo qaaday boqolkiiba toddobaatan bay tiri laakiin imika waxa laysla ogolaaday oo lawada saxeixay boqolkiiba konton because hundred percent oo muslina dhexgalka bulshada dhaqamada maxay ahayd ee dunida ka jira cunsuriyad bay u eg tahay arrinkani waa inay noqotaa dadku dad isku jira oo maaragtay de diin walba laga heli karaa waddanka gobollada waqooyi galbeed ee soomaaliya ee uu ka arrimiyo maamulka somalilan ayaa waxaa ku soo badanaya fasaadka iyo fisqiga iyadoona deegaanadaasi ay ku sugan yihiin hay-ada shisheeye ah iyo dad kirishtan ah kuwaas oo sheegay inay deegaanada somalilan u yimaadeen inay gaalaysiiyaan dhallinyarta iyo bulshada muslimiinta ah ee ku dhaqan deegaanadaasi ehelada dadkii ay dhowaan xasuuqeen ciidamada uganda ayaa mar kale isku soo bax ka dhigay magaalada muqdisho maxamed ciise ayaa warkan inoo akhrinayaa waxaa weli socda isku soo baxa ay dhigayaan ehelada dadkii beeralayda ahaa ee dhowaan ciidamada uganda si arxandarada ah ugu dileen deegaanka gulweyn ee gobolka shabeellaha hoose dadkan oo banaanbaxa ka dhigay magaalada muqdisho ayaa sheegay inay sii wadi doonaan banaanbaxa iyagoo intaas ku daray in meydadka ay weli aasin ayna kasoo wareegatay muddo shan iyo toban cisho ah markii la dilay dadkaasi ehelada dadka la laayay oo shucuurtooda kacsan waxay ku dhawaaqayeen takbiirta iyo erayo ka dhan ah amisom haddaba waa kan midkood oo sheegaya inaysan u dulqaadan karin in dadkooda la dilo kadibna miino lagu xiro iyagoo miid ah
allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar
ardaydi oo golweyn lagu laaya dadka hori waaya waa maalinkii shan iyo tobanaad intaas wax nala hadla ma hayno anta la dilay dadka horiyaa haddana la gubay maatadoorina biyihii waa loo diido oo ceelashiyaa loo fadhiista ilaa hadda wax nala hadla ma hayno waxay u muuqataa in dowladda federaalka aynan doonaynin in dadkan ay wax u qabato balse ay tiiviyada ka daawanayaan wax damqasho ahna u haynin halka haddii ciidamo shisheeye la laayo ay tacsi u dirid lasoo degdegayaan nin madax ka ah hay-ad sirdoon oo ku taalla magaalada muqdisho ayaa sheegay in dowladda federaalka ay qabsan doonto sidii ku dhacday jawaasiistii reer afghanistan haddii ay shisheeyuhu isaga baxaan dalka faahfaahinta warkan waxa aynoo eegaya haashim cabdinaasir waxaa isi soo taraya siyaasiyiinta iyo xubnaha quusta ka muujinaya masiirka dowladda federaalka marka shisheeyaha ay waddanka soomaaliya isaga baxaan xuseen macalin oo madax ka ah hay-ad sirdoon oo ka howlgasha magaalada muqdisho ayaa ka dhawaajiyey in afghanistaan iyo soomaaliya aysan waxba ku kala duwanayn marka loo eego halganka jihaadka waxa uu sheegay in haddii ciidamada shisheeye isaga baxaan dalka ay dhici doonto sidii qabsatay saaxiibadooda reer afghanistaan sawiradii ay ka daawadeen garoonka kaabulna mid lamida ay sugayso dowladda federaalka anigu waxaan aaminsanahay in same fate maantana dhacayso amabana sugayso haddii maanta amisom laga baxdo sidii kabuul sawiradii aad fiirsateen kuwo lamid ah ayaa halkan ka dhici doona ama ka dhici kara anigu maaragtay dadka aaminsanaan kamid ahay in uu sawiradaas ayna sugayaan tan iyo markii uu maraykanka isaga baxay waddanka afghanistan islamarkaana awoodda dalkaas ay la wareegtay imaarada islaamiga ah ee afghanistan waxaa welwel xooggan soo food saaray dowladda federaalka iyadoona madax ka tirsan xukuumadda farmaajo ay guryo ka dhisteen dalka dibaddiisa wixii ka dhacay afghanistan ayaa farxad geliyey quluubta muslimiinta meel waliba oo ay joogaan halka naxdin iyo amakaag ay ku noqotay dowladihii awoodda sheegan jiray iyo kuwii ka hoos shaqaynayay halka warkaas aad kala socotaan waa idaacaddii islaamiga ah ee alfurqaan iminkana warka dibadda weerar ayaa lagu qaaday safaarad faransiisku uu ku leeyahay waddanka tanzaniya israsaasayn culus ayaa mar qura ka bilaabatay afhaafka hore ee safaaradda faransiisku ku leeyahay magaalada daarasalaam ee caasimadda waddanka tanzaniya waxaana ka dhashay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac ugu yaraan saddex ruux oo ay ku jiraan saraakiil ka tirsan booliska tanzaniya ayaa lagu dilay weerarkan sida ay xaqiijisay warbaahinta waddankaas booliska tanzaniya ayaa xaqiijiyey in ugu yaraan saddex ruux lagu dilay weerarkan ka dhacay afaafka hore ee safaaradda faransiisku ku leeyahay caasimadda waddankaas kuwaas oo uu ku jiro sarkaal sare oo ka tirsan ciidamada booliska tanzaniya sarkaal boolis ah oo warbaahinta la hadlay ayaa waxa uu sheegay in ruuxa weerarka geystay uu ahaa mid aan u dhalan waddanka tanzaniya isagoona tilmaamay in ay aaminsan yihiin inuu ka soo jeedo soomaaliya boolisku ma aysan bixin faahfaahin dheeri ah oo ku saabsan weerarka waxaana si kulul u cambaareeyey dowladda faransiiska safaaradda maraykanka ee tanzaniya ayaa weerarka kadib barteeda twitter-ka kusoo qortay digniin ku wajahan muwaadiniinta amerikaanka ah ee ku sugan halkaas safaaradda ayaa shaqaalaheeda ugu baaqday inay ka fogaadaan halka uu weerarku ka dhacay islamarkaana wixii macluumaad ah ay kala socdaan warbaahinta fiidiyow lagu baahiyey baraha internetka ayaa muujinaya nin hubaysan oo si aan kala sooc lahayn rasaas ugu furaya dad ku sugnaa hareeraha safaaradda faransiiska ee daarasalaam dowladda faransiiska ayaa galaangal siyaasadeed ku leh dowladaha dhacabariga iyo galbeedka qaaradda afrika iyadoona qaar ka mid ah dalalkaas ay ku joogto duulaan gardarro ah warkii subaxnimo aad kala socoteen idaacaddii islaamiga ah ee alfurqaanna waa naga intaa